waxaan anugu rumaysnahay markii aqalka sare laga hadlayay jubbaland iyo gobolladeeda iyo waxaan islahayn xaq bay u lahayd mayna marin bale waan tanaasulay oo laba gobol iyo gobol iyo badh iyaanu intaba la xuquuq noqonnay annagoo u tanaasulayno markaa xalka soomaaliyeed iyo meesha uu yahay kuwa koob iyo tobanka la siiyana aanu arkaynay inay bal iyagu wixii xal lagaga gaari karaya sidaas daraaddeed loogu sameeyo oo loogu daro haddana waxaan samaynay wixii xal aanu arkaynay haddii cid loogu daro iyo haddaan loogu darin waa kursi soomaaliyeed waana wax soomaali waxtar iyo wanaagyada u ah midnimadeediiyo wadajirkeedii loogu sii jiri karay ma aha haddaan maanta shan iyo toban soo qaadno jubbaland oo aqalka sare ah iyo haddaan labaatan soo qaadno intaba kollaba raay walibana waxay doonta ma helayso waa guul baan odhan karaa inaan hadda xukuumaddanna ay muddadaa sii shaqayso ninkii ilaaha hebel baa kororhsan tiin banuu ku dhufsan waxbuu sii yeeli sidanay noqonayso xasnee waa arrin iska soo iska soo dhammaatay ninkii israacayana anu hore aanu sheegay inaan israaxaynin reer jubbaland kii israaxaya faatixaan ugu daraynaa soomaalida kale ninkii israaxaya saddex faatixaan ugu daraynaa ha loo diyaargaroobo ololaha ha la qabo laaluush ninkii bixiya ilaahay siga dib ha ugu celiyo ninkii kursi dayna soo qaatay dayntaa mooshin ku gudan yidhaahdaa ilaahay ma siiyo